أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل مدحك لساره في أحكام صلاة الخوف salaada cabsida xilliga cabsida ay jirto la tukanayo axkaamteedii ayuu u fasal yahay halkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa xilliga cabsida iyo cadowgu ay jiraan habka loo tukanayo walidaalika taasi waxay astaan iyo daliil ay u tahay salaadu duruufo kasta ee ku qabsada marnaba inaysan kaa dhacaynin xaaladda amniga xaaladda khawfka xaaladda safarka xaaladda xadarka mar walbaba xaalad kasta oo aad ku sugan tahay iyo duruufo kasta ood ku jirto salaaddu ma kaa dhacayso mar walbaba inta caqligaaguba uu joogo caqligaagu intuu joogo duruufo kasta ood ku jirto salaaddu kaama dhacayso wa salaatu lkhawfi cabsida salaadeedii calaa halaathati adrubin saddex nooc ayay ahaatay saddex qaybood ayay u qeybsami saddexdaa qayboodba waxaa laga soo aruuriyey habkii nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu u tukan jiray xilliga jihaadka uu gelayo oo gaalada uu la dagaalamayo ayaa laga soo aruuriyey nebigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh salaadan marka salaatulkhawfka ah waxay ka mid tahay min khasaa'isi haadihi alumma ummadda nebigeena sala allahu calayhi wasalam masaa'ilka lagu khaas yeelay ayay ka mid tahay oo ummadihii hore ma aysan qabi jirin salaadan axkaamteeda la yidhaaho salaatlkhawf ummadihii hore ma aysan qabi jirin waxaana xukunkeeda la soo dejiyey oo xukunkeeda la tashriiciyey sanadkii lixaad ee taariikha hijrigu markuu ahaa ayaa xukunkeedii la jideeyey salaadan la yidhaaho salaatlkhawf wa salaatu lkhawfi cabsida salaadeedii calaa halaathati adrubin saddex nooc ayay ahaatay axaduhaa axadu halaathati saddexdaa nooc midkeed an yakuuna alcaduwu cadowgu inuu ahaado fii gayri jihati alqiblati qiblada jihadeeda jihadaas kayrkeed waa inuu cadowgu yahay masalada ugu horeysa waxaa weeye waa masalo cadowgu markaas qiblada meel aan ahayn markuu cadowgu naga jiro tusaale ahaan dhinaca bari ayuu cadowgu jiraa ama dhinaca galbeed ama dhinaca koonfur ayuu cadowgu naga jiraa haddii marka qibladiiba uusan nooga toosnayn habkan soo socdaa loo tukanahaya marka sidan soo socota fa yufariquhum ulimaamu imaamku markaas waa qaybinahay waa ciidankii ciidankii jamaacada ahaa imaamku wuxuu u qaybinahayaa firqatayni laba qaybood laba qaybood ayuu ciidankii iyo jamaacadii ayuu imaamku u qaybin firqatun qayb taqifu waxay istaagi fii wejhi alcaduwi cadowga wejigiisa istaagi oo cadowgay ka difaacaysaa dadkan tukanaya inay laayaan oo ay dhibaateeyaan ayay ka difaaci marka firqo waxaa la leeyahay waxaad istaagtaa cadowga wejigiisa istaagoo naga difaaca oo inta salaadda aanu ku jirno yuusanna dhibaatayn wa firqatun firqo kalena khalfahu khalfa alimaami imaamka gadaashiisa ayaa firqo kalena uu yeeli marka firqatan labada meeloodba way kor dhigan tahay waxaan ku kordhigaynaa marka ficil aan usoo qadarayno oon waxaan leenahay yajcalu firqatan firqo ayaa jamaaco wuxuu yeeli taqifu mid taagan fii wejhi alcaduw cadowga wejigiisa mid taagan ayuu jamaaco ka dhigay oo laba jamaaco u qaybin ciidankii jamaaco wuxuu leeyahay cadowga naga ilaaliya wayajcalu firqatan jamaaco kalena wuxuu yeeli khalfahu khalfa alimaam jamaaco kalena wuxuu leeyahay gadaashayda gadaashayga istaagoo salaadu ku yacni igu xirtuu leeyahay oo jamaacadaas salaaduu dujin wey fa yusallii wuxuu tujinaa bilfirqati jamaacada allatii jamaacadaasoo khalfahu khalfa alimaam imaamka gadaashiisa jamaacadii ah ragcatan hal ragcu tujina qoladan cadowga aaday mooye qoladan ku xiratay hal ragca uun ayuu tujin ragcooyinka kalena see la yeeli uma markaa kabacdi tutimu way taam yeelan linafsihaa jamaacadaasi nafteeda waxay u taam yeelane baqiyata salaatihaa salaadeedii intii baaqiga ahayoo ka soo haray ayadaa dhammaystiranaysa imaamku hal ragcuu dujiyey intii kaloo ka soo hartay salaadii ragcooyinkii u dhimanayd ayagu ha dhammaystirtaan iskood iskood iyagoo madax bannaan ayay u dhammaystiraan markay salaadoodii dhammaystirtaan isaguna muxuu samaynaa marka imaamku qoladan markuu hal ragcad dujiyey ragcadii labaad istaaggeedii wuxuu ku sugaa jamaacadii kaleo cadowga ilaalinaysa intay ka imaanayaan jamaacadii kaleo cadowga ilaalinaysa intay ka imaanayaan ragcadii labaad istaaggeedii ayuu ku sugi marka qoladan uu ragcada dujiyana inta u harsan intay dhammaystiraan oy salaamo naqsadaan ayay soo bedelayaan kuwii kale kuwii kale soo bedelayaan oo cadowga ilaalinaya wa tamdii waxay aadi qoladan salaaddii dhammaystiratay ilaa weji alcaduw cadowga wejigiisa wejigaa xaggiisay aadi wa taatii waxaa imanaysa addaa'ifatu jamaacadii jamaacadaasoo alukhraa kale jamaacadii kaleoo cadowga waardiyenaysay ayaa imaanaysa fa yusallii bihaa bidaa'ifati alukhraa jamaacadaa kale imaamku wuxuu tujinaa ragcatan iyagana hal ragcuu tujin jamaacadan timid hadda wa tutimu linafsihaa nafteeda waxay u taam yeelan jamaacadan hadda timid baqiyata salaatihaa salaaddii intii kale oo ragcooyinka intii kaleoo ka hartay markuu hal ragca dujiyey intii ragcoo u dhimanayd iyagaa dhammaystiranay laakiin markay dhammaystiranayaan imaamkiina wuxuu ku sugaa ataxiyaadka waa fadhiyaa ragcooyinka kale intay soo dhammaystiranayaan ataxiyaadku kuwan ku sugaa waa fadhiyaa isagii marka markii ay soo dhammaystirtaanoo ataxiyaadkii ugu dambeeyey ay ugu yimaadaan muxuu samayn imaamkii wayusallimu la salaamo noqsan bihaa bidaa'ifati athaaniya qoladan kooxdan labaad ayuu la salaamo noqsanaahoo assalaamu calaykum markuu yidhaah iyaguna waa la salaamo noqsanaya leanno intay ay soo dhammaystiranayeen ataxiyaadku ku sugayey qaabkan waa qaabkii nabigu sala allahu calayhi wasalam uu ugu tukaday ghaswatu daati riqaac dullaankii la dhihi jiray waa markii duulaankii la dhihi jiray daaturiqaac markuu galay duulaankaas markuu galay qaabkanuu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu saxaabadii uu u qeybiyey labadaa qaybooduu u qeybiyo qeybna wuxuu yidhi cadowga naga ilaaliyo naga waardiyeya inta salaada aanu tukanayn qeyb hal ragcuu dujiyey markuu hal ragca dujiyey inta kale iyagaa dhammaystirtay qoladii kaleay soo bedeleen qoladan markii ay soo bedeleen qoladan waxay ragcadii labaad isagoo u taagan nabigu sala allahu calayhi wasalam ayay ku soo xirteen ragcaddii labaad markii ay ku soo xirteen inta kale intay soo dhammaystiranayaan atexaadkii ugu dambeeyuu ku sugayey nabigu sala allahu calayhi wasalam markaasay nabiga la salaamo noqsadeen sala allahu wasalam wabaaraka caleyh habkaas marka waa habka koowaad ilaa saddex nooca loo tukadaa ayaanu soo qaadanay salaatu alkhawf waa habka koowaad oo loo tukanayo waana dullaankii ghaswatu riqaac uu nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi uu la tukaday wathaani ka labaad marka meeshan waxaa ku jira mas'alo waxaa meeshan ku jirtaa salaada dhan tusaale uunbuu sheekhu yani hadalkan u keenay mooye dee salaadda hadda waxaad moodaa laba ragca bis inay tahay salaadda intaasna way ka badan kartaa oo waxaa dhici karta haddaan musaafir la ahayn duhurkii in la tukado afar ragca la dhammaystira in la dhamaystira ay waajibta haddaan musaafir la ahayn waxaa sidaasoo kale dhici karta salaada la tukanayo inay maqrib tahay oo saddex ragca ay tahay oo xadar iyo safarba isku mid a iyada oo xadar qofku ha noqdo ama musaafir ha noqdo isku mid marka intan unbad uga tusaale qaadan qiyaasuu sheekhu ku siiyey haddii tusaale ahaan duhur la tukanayo meeshuna meel safar loo aaday aysan ahayn oo xadar magaaladiiba cabsidu ay ka dhacday oo ciidankii balaayadii iyo ciidankii gaaladii ay soo weerareen magaaladii la doonayo in la tukado in la difaacana la rabo salaad duhurna afar ragcana la tukanayo see loo tukan habkanaad uga qiyaas qaadan mar walbaba oo laba jamaaco intuu u qaybiyo jamaaco wuxuu leeyahay cadowga ilaaliyo jamaacadanna wuxuu tujinaa laba ragcuu tujinaa oo duhurkii ka mid a laba ragc markuu tujiyo ragcada saddexaad istaaggeeda wuxuu ku sugaa kuwan kale kuwii kaleo imaan doona ragcada saddexaad istaaggeeda ayuu ku sugi kuwan hadda yimid kuwan hadda yimid ee cusuboo lasoo bedelay iyaguna laba ragcay marka ka soo waafaqeen oo imaamka ay ka xihanayaan isagu muxuu ku sugaa marka atexaadka ugu dambeeyuu ku sugi inta kale ha soo dhammaystirtaan iyaguna ragcooyinka u dhimanaa ha soo dhammaystirtaan atixyaadka ugu dambeeyaan ha ka soo waafaqaan ha la salaamo noqsado marka tani tusaale unbay kuu tahay mooye salaadu shardi ma aha laba ragca inay noqoto afar ragcay noqon kartaa oo duhurkii oo kale casirkii oo kale oo musaafir la ahayn oo magaaladii dhexdeedaba cabsidu ay ka dhacday marka tan waxa weye waa un qayb un tusaale ka mid a mar shardi ma ahan salaadu mar walba waa laba ragca inay noqoto shardi maaha tusaale unbuu sheekhu uu ku soo qaatay wahaani ka labaad nidaamka labaad ee loo tukado salaatulkhowf an yakuuna cadowgu waa inuu ahaado fii jihati alqibla qiblada jihadeeda markan wuxuuba naga xigaaba meeshii loo tukan lahaa iyo qibladii loo jeesan lahaa halkaasuu xigaa cadowgu fayasufuhum اlimaamu imaamku jamaacada wuu safi safayni laba safu u kala safi wayuxrimu bihim jamaacadii dhammaantood waa la xihanaa salaada hal maraa la wada xihan labadii saf iyo imaamkii allahu akbar hal maraa la xihanaa salaada fa idaa sajada markuu sujuudo imaamku oo sujuuddii la gaaro sajada macahu imaamka micigiisa waxaa la sujuuday axadu safayni labadii saf hal mid oo ka mida bis labadii saf mid ka mida ayaa la sujuuday inta kale way israacsanaayeen sujuudda lagu kala haraya marka faatixadii waa laisla soo wada akhriyey kulli waa la wada rukuucay ilaa waxa weeye inta faatixada la akrinaya inta la rukuucsan yahay cadowgii waa loo jeedaa ishaa lagu hayaa rukuucii xataa markii la rukuucsan yahay rukuucii waa laisla socdaa samica allahu liman xamidah waa laisla socdaa goormaa la kala haray sujuuddii ilaa sujuud waxba lama arkayo moogta qofku hadduu wejiga uu dhulka dhigo cadow ma ilaalin karo waxba lama arkayo marka sujuuddaa lagu kala harayaaho sujuuddii labadii saf hal saf oo ka mid a aa imaamkii la sujuuday safkii kalena wuxuu waardiinaa cadowgii u ilaalin marka cadowgii u taagan safkii kale wayuxrimu bihim hal mar uu salaadii la xiran faidaa sajada imaamku hadduu sujuudo sajada macahu imaamka micigiisa waxaa la sujuuday axadu safayn labadii saf midkoodaa la sujuuday wa waqafa safu safkuna waa istaagi safkaasoo alaakharu kale yaxrusuhum xaaluu cadowga waardiinay safka kalena cadowguu ilaalin bal tillaabta uu qaado iyo dhaqdhaqaaqiisuu la socan dhaqdhaqaaqa cadowga ayuu la socanoo safka kale saas u taagay xaggee taagan yahay marka samica allaahu yuu taagan yahay samica allahu cadowgii ku waardiina ma sujuuday asagu safka kale ma sujuuday halkaasuu taagan yahay cadowgii isha ku haya fa idaa rafaca imaamku markuu ka soo kor noqdo mina sujuudi sujuuddii labadii sujuudood oo dhan markuu soo dhammaysto oo istaaggii uu soo aado sajaduu qoladii waardiyaha haysay hadday sujuudayaan marka qoladii waardiyaha haysay way sujuudayaan marka hadday sujuudayaan walaxiquuhu markaasay haleelayaan imaamkii imaamkiiay haleelayaan oo xaggee ku haleelayaan marka oo laysku sugi asagu wuxuu ku sugahayaa tashahudka atixyaadka ugu dambeeya atixyaadka ugu dambeeya halkaasuu ku sugahaya marka muxuu sameynaa kulli waa laisla wadaa atixyaadi iyagu waa soo haleelayaan atixyaadkii ku sugaya imaamka iyo safkii horeba atixyaadkii sii sugayaan marka wuxuu sameynaa labada safba wuu la atixiyaadi hal marna waa laisla salaamo noqsan hal marna waa laisla salaamo noqsan wawaqafa safu safkii waa istaagi safkaasoo alaakharu kale yaxrusuhum xaal uu ilaalinayo faidaa yaxrusuhum xaaluu cadowga uu ilaalinayo waardiinayo faidaa rafaca imaamku madaxiisa hadduu sujuudihii kasoo kor yeelo sajaduu markaas iyaguna ay sujuudayaan walaxiquuhu waa haleelayaanoo waa ka daba tegayaanoo xaggee ku haleelayaan fi tashahud alakhiir atixyaadka ugu dambeeyaa laysaga daba tegi hal maraa marka laysla salaamo noqsan hal mar ayaa laysla salaamo noqsan qaabkaas waa qaabkii nabigu sala allahu calayhi wasalam uu saxaabada ku dujiyey dagaalkii cusfaan meesha la yidhaha ka dhacay cusfaan waa dagaal ka dhacay maka iyo madiina inta udhexaysa maka iyo madiina inta udhexaysa dagaal ka dhacayo wathaalidu nidaamka saddexaad oo salaatulkhowfka loo tukanayo an yakuuna waa inuu ahaado xaalku waa inuu ahaado fii shiddati alkhawfi cabsida darnaanshadeedii waa inuu xaalku noqdo wailtixaami alxarbi dagaalka isdhexgalkiisa waa inay xaaladdu ahaato cabsidii waa darnaatay waa laysdhex galay mid midaa laysku qabsaday laba laba saddex saddex afar afar waaba laysdhex galay cadowgii gaaladii iyo muslimiintii gacantaa layskula tegey marka meel la kala joogo iyo meel hebelaa jooga iyo ma jirto waa laisku yimid waa laisdhex galay markaas see loo tukanaa wey marka haddii laisdhex galay gacanta laisla galay oo qofba qof uu eryanayo oo qofba qof uu ku boodayo see la yeeli wey marka see loo tukan wey marka fa yusallii shaksi kastaa wuxuu u dukanaa kayfa sidii amkanahu shaksiga u suurto gala qof walba marka madaxaaga meyrax ku xidhow qof walba madaxaaga meyrax ku xidhow yani adigu tasho w qof walba qof walba ilaa dadka isku duruufo ma ah mid waxaa laga yaabaaba in maaragta lagu kor fadhiyo asagii mid waxaa laga yaabaa in la eryanayo mid waxaa laga yaabaa inuu asagu wax eryanayo dadka duruufahooda kala duwan marka nin walba duruuftii uu dukan karo iyo qaabku u dukan karo salaadii salaadii waa un lagu leeyahay ilaa mar haddii laisdhex galay oo gacanta layskula tegay waxa weye nidaamkii waa burburay wax nidaamsan ma jiraan maadaama wax nidaamsan aysan jirin mid waa lagu kor fadhiyaa mid asagaa wax ku kor fadhiya mid waxaa laga yaabaa inuu wax eryanayo mid asagaa la eryanaya oo laga yaabaa mid waxaa laga yaabaa seef in layskula dhegan yahay oo hubkii laysla haysto marba nidaam dadka duruufahooda kala duwan marka qof walba duruufihiisu ku tukana qof walba duruufihiisi ayuu ku tukan raajilan sawaaun waxaa siman kaana ahaayaa raajilan qof lugaynaya aw raakiban ama mid gaadiid saaran siday salaada kuu qabato unbaad u tukano ama gaadiid saarnaa ama lugee ama orod waxay doonto ha noqotee mar walbaba xaaladii markaa aada u tukan karto aada salaaddii u tukan mustaqbila alqiblati qiblada mid qaabishan xaaluu yahay wagayra mustaqbilin laha qiblada mid qaabishan hayrkiis xaaluu yahay ama qiblaha u jeedo ama yuusan qiblo u jeedin sidii uun salaaddu ay kuu qabato aada markaa isaga tukan salaaddu markay kuu qabato ayaad isaga tukan waxaa marka salaadan salaatulkhawfka ah salaadaha kale ay uga duwan tahay waxaa loogu cudur daarayaa darabaadka mutawaaliyaadka ah oo qofka uu samaynayo yacni dhaqdhaqaaqa iyo garaaca iyo hubka uu ridayo iyo qofka uu maaragtaay ka daba ordayo iyo cadwiga iyo waxaasoo dhan waa cafis asagoo qofkii eryanayo oo laga yaabo saddex kilomitr inuu ordayo uu salaadiina u jirtaa saddex xarako iyo waa laga tegey markan saddex xarako mutawaaliyaada iyo qofkii sameeye salaadda waa ka burtay iyo mas'alada salaato qof ma jirto marka haddiiba la gaaro iltixaam haddii la gaaro oo gacanta layskula tago adoo qofkii eryanaya salaaddii intaasoo maaragta kilomitr jaray adoon qiblo u jeedin xataa qibladii adoon u jeedin salaadda iska tukan keliya waxaan loogu cudur daarayn salaadda salaatulkhawfka waxaan loogu cudur daarayn hadalka hadalka waa ku buri leanna hadalka wax faa'iida dagaalka uma laha faa'iido uma laha qofka ishaare iyo markaad waxu tilmaamaysaed cadowga iska ilaal markaad leedahay ishaaraad iyo qofka ku hag laakiin haddaad hadasho waa kuu dhammaatay salaad qoofkan ku jiraa wana hadlayo ma jirto salaad ma laysugu cudurdaarayo yacni hadalka ama ha noqoto salaad amni la tukanayo ama mid cabsi la tukanayo laakiin darabaad mutawaaliye iyo xarakaad mutawaaliye iyo waxaasoo dhan waa loogu cudurdaaray laakiin alkalaam iyo asiyaax qaylo iyo waxaasoo dhan ma loogu cudurdaarayo hadduu qofku hadlo iyo haddii maaragtaahay uu qayliyo intaba faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami libaasi wuxuu u fasal yahay lebiska axkaamtiisii halkan sheekh raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadlay axkaamta lebiska iyo dharka dharka maxaa xalaala maxaa si xaaraam ah wayaxrumu cala rijaali ragga dushooda waxaa xaaraam ka ah lubsulxariiri dharka xariirta ah lebiskeedii ayaa xaaraam ka ah waxaa xaaraam ka ah ragga dhar xariir ah inay lebistaan xaaraam haddii lebis unbuu sheekhu kuu sheegay lebisku waa tusaale waxaa kaloo la mid noqonaya firaashkiina waa la mid firaashkii naftiisii waa la mid oo tusaale ahaan joodari ka samaysan xariir maradiisu ay ka samaysanta ayuu wuxuu rabaa inuu ku seexdo xaaraan wey lama ogola waxaa kaloo la mid a hadduu hawdo go uu ka dhiganayo go hadduu ka dhiganayo oo go xariira uu huwanayo waa la mid hadduu sariirtii ku firaashanayo maro xariira waa la mid kulli isticmaalaadkaas oo dhan xaaraan wey watakhatumu faraati yeelashadii ayaa ragga ka xaaraama bidahabi dahab ay faraati ka yeeshaan dahab inay faraati ka dhigtaan oo dahab faraati ay xirtaan ayadana waa xaaraamu tusaale ahaan buu uu sheekhu usoo qaatay mooye dahabka oo faraatiga dahabka ah waxaa la mida silsiladii dhegadhegihii hadduu samaysto waa la mid katiinadii dahabka ahayd uu xiranayo waa la mid khalkhaalkii waa la mid isagana siwaarkii waa la mid oo jijimihii dahabka uu gacanta ku xihanayay waxaasoo dhan lama ogola dee marba haddii faraatiya yare lagu yidhi waa min baabi tanbiihi biladnaa cala alaclaa wax yara lagugu baraarujiyey kii kalena uga qiyaas qaado faraati wuuba yaryahay haddii lagaa xarimay wixii ka weynaana kasii daran haddii qofka uu katiinad xirto oo maaragta dhegedhego uu xirto oo jijimo uu xirto oo waxaasoo dhan waxaa weye dahab looma ogola qofka ragga ah inuu ku xaragoodo xaaraan wey wayaxillu wayaxillu waa u xalaal almadkuuru midka lasoo sheego min alxariir iyo wadahab xariirta iyo dahabka labadaba lasoo sheego labadaba ragga laga xarimay waa u xalaal linisaa'i dumarka waa u xalaal dumarkii xariirtii hadda ragga laga xarimay iyo dahabkii laga xarimay raggii dumarku say doonaan ay isugu qurxin karaan inay firaash ka dhigtaan xariirtii inay dharkii xariirta ay ku labistaan dahabkii noocay doonaan inay ugu xaragoodaan oo u bannaanta dumarka wa qaliilu dahabi dahabka midkiisa yar iyo wa kahiiruhu kahiiru dahabi iyo dahabka midkiisa badan fi taxriimi xagga xaaraam yeelidda sawaa-un mid ku siman w isla mid w dahabku ha yaraado ha badnaado waa xaaraan hadduu hal garaam yahay hal garaam oo wax weyn baan ahayn hal garaan hadduu yahay iyo haddii boqol garaan uu ku labisto ninka ragga oo dahaba uu qaato waa isku mid xagga taxriimka maana ma dhehaysid dahab yar un baan anigu qaatay wax yar un baan faraatiga hal garaam ama laba garaamaan ka dhigtay faraatiga ma dhehaysid isku xogun ama badso ama yarayso xadiiskii bukhaari iyo muslim ayaa waxay xudayfa ka wariyeen qaala xudayfa inuu yihi samictu nabiya sala allahu calayh wasalam yaquul nabigaan ka maqlay sala allahu calayh wasalam isagoo dhahaya laa talbasu alxariira wala diibaaj xariirta ha labisanina wala diibaaja diibaajkana ha labis diibaajku waa nooc min alxariir waa nooc isaguna xariirta ka mid a iyada anwaac faraatiga dahabkana sidaas oo kale bukhaari iyo muslim ayaa waxay ka wariyeen abi hurayra can اnabiy salى اllahu alيه wasalam annahu nahaa can khaatami dahab inuu nabigu salى اllahu alيه wasalam uu ragga uu ka reebay faraatiga dahabka ah uu ka reebay xadiiskii abi muusa alashcari isaguna waxaa laga wariyey ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam qaala inuu rasuulku salى اllahu alيه wasalam xurima waxaa la xarimay libaasu اlxariiri wadahab lebiska xariirta iyo dahabka calىa dukuuri ummati ummadeyda raggooda kuwa ragga ah waa laga xarimay wauxila liinaatihim dhadigoodana waa loo xalilay hadday dumar yihiinna waa loo xalilay uu yihi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka caleyh xadiiskii tirmidi uu warinayay waidaa waktigii kaana bacdu thawbi marada qaarkeed ibriisaman xariir hadday noqoto wa bacduhu bacdu thawbi marada qaarkeedna qudnan suuf ow kataanan ama shafoon uu noqdo jaaza lubsuhu lubsu thawbi maradaas labiskeedu wuu bannaan yahay maa muddadii lam yakun ilibriisamu xariirtu haddaysan ahayn haaliban mid badan xariirtu haddaysan marada u badnayn oo suufkii ayaa badan tusaale ahaan suufkii ayaa batay ama shafoonka ayaa batay ama waa isla egyihiin marada suufka qeybta ka ah iyo qeybta xariirtu waa isla egyihiin intaasoo masalo o dhan way bannaan tahay markaa sheekhu halkan wuxuu rabaa inuu uga hadlo maradii qeyb ka mida haddii xariir ay tahay qeybna ay suuf ka tahay xukunku see noqon waidaa waktigii kaana bacdu thawbi marada qaarkeed ibriisaman hadduu yahay xariir wa bacduhu bacdu thawbi marada qaarkeeda kalena qudnan suuf uu yahay oo dhinacna suufay ka tahay dhinacna xariiray ka tahay ow kataanan ama shafoon waa dharka bacbacda ah camal bacda aada moodeyso dabka aan u adkaysan karin kataan oo dhalaalaya markii la shiilo dhalaalaya oo dabka loo dhoweeyo sida bacdii u gubanahayo kataana la ama shafoonkaas weeye dharka qaarkood qaarna maradii qaarna waxay ka tahay xariir qaarna shafoonay ka tahay jaaza lubsuhu lubsu thawbi marada noocaasa labiskeedu raggii waa u bannaanta laakiin maxaa shardi ah maa muddadii lam yakun ilibraysamu xariirtu haddaysan ahayn haaliban mid badan haddaysan xariirtu badnayn maradii qeybna waxay ka tahay suuf qaybna xariiray ka tahay raggii waa qaadan karaan bishardi xariirtu inaysan badnayn oo xariirtu haddaysan badnayn marka meesha maxaa ka yimid haddii suufku uu badan yahay waa bannaanta xariirtiyaa yar suufkuna waa badan yahay waa bannaanta hadday isla ekaadaan oo marada qeybta ay xariirta ka tahay iyo qeybta ay suufka ka tahay waa isla mid waa xalaal iyaduna labadaas masalo labada masalo waa xalaal marka halkan sida hadda kitaabkaba uu ku caddeeyey ragga wax xaaraanka ah oo dhar la labistaba ah oo xaaraanka noqonaya oo midab ahaan ama nooca dharku uu ka samaysan yahay jiho kale in loo xarimo waa gooni oo inuu marada soo xado inuu dad uu ka soo dhaco waa gooni taas laakiin wax dhar ahaan wax xaaraan rag ka noqonaya waxaa ka jira dharkaa markaa xariirta ah oo uu labisanayo waxaa kaloo sidaas oo kale xaaraam ka ah dharka tashabuha keenayo dharka tashabuha keenayo waa raggii yacnii dumarkii dharkii loogu talagalay oo ay labisan jireen ayuu isagii qaatay waa xaaraam lacnadaa ku soo aroortay nabigu sala allahu wasalam wabaraka caleyh xadiiskii bukhaari uu warinayey lacana lahu lmutashabbihiina min alrijaali biاnnisaa nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi lacnad allah ku rido ragga dumarka isku ekaysiiya ragga dumarka isku ekaysiinaya lacnad allah ku rido yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam marka dharkii dumarka loogu talagalay haddii ninkii ragga uu qaato haweenaydina waa sidoo kale waa xaaraan iyadana iyadoo maaragtaa yani dharkii loogu talagalay ragga loogu talagalay ayay iyadii ku labisan oo surweelay shaatigii qaadan haweenaydii surweelay shaatigii qaadan markaasay la socaan magaaladii la wareegi waa xaaraan lacnaduna ku tilmaamay nabigu sala allahu calayh wasalam walacana allahu lmutashabbihaati min annisaa biاrijaal haweenka ragga isku shabahana lacnad allah ku rido yiri nabigu sala allahu calayh wasalam marka dhinaca dharka xagga taxriimku wuxuu kaloo ka saameynaa tashabuha dhinaciisana waa ka iman karaa tashabuha isu ekaysiinta labada jinsi mid walba jinsiga kale waa ka xaaraan dharkii loogu talagalay inuu markaa qaato ama uu ku labisto faslun hadaakani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami اljinaaza wuxuu u fasal yahay oo uu ka hadli axkaamta jinaasada ayuu fasalku ka hadli sheekh raximah ullahu tacaala fasalkan wuxuu uga hadli qofku hadduu geeriyoodo axkaamtii waajibka ku ahayd dadka muslimiinta ah wayalzamu waxaa laasimaya fi lmeyiti bisababi اlmeyiti ruuxa meydka ahee dhintay sababtiisa waxaa ka laasimaya arbacatu ashyaa afar shay ayaa ka laasimaya qofka muslimkaa hadduu geeriyoodo waxaa muslimiinta kale waajib ku noqonaya afar shay inay sameeyaan hasluhu ghaslulmeyiti meydka dhaqidiisii meydka in la mayro oo la dhaqo waajib weliba waajibkaasi waa waajib kifaa'i muslimiintao dhan cid walbao meydkaas ka warqabtay inuu meesha ku geeriyooday oo dhan ayuu waajib ku yahay qayb muslimiinta ka mid a haddii waajibkaa ay u istaagaan inta kale dembigu uu ka dhacay haddii ay waajibkaa wada dayacaanna oo meydkii aan la asturin oon la dhaqaynin oon karfan la gelinaynin oo janaaso aan lagu tukanaynin oon la aasaynin kulligood mandiqadaas dadka degan oo dhan way wada dembaabeen marka waajibkani waa waajib kifaa'i qasluhu dhaqidiisii meydkii in la dhaqo wa takfiinuhu karfangelintiisii in la karfaniyo wa salaatu ku tukashadii calayhi cala almeyd meydkii in lagu tukado salaatuuljanaaza wa dafnuhu aasidiisii meydkii in la aaso oo la duugo afartaas mas'alo ayaa muslimiintao dhan fardulkifaa'i ku ah qayb muslimiintii ka mid ah hadday masaa'ilkan u istaagaanna inta kale dembigii uu ka dhacay meydkana mar walbaba waxaa muhima qofku in qalbigiisa uusan ka bixinin oo xasuustiisa uu badiyo nabigeena sidaasuuna amray sala allahu wasalam wabaaraka caleyh xadiiskii imaam axmed musnadkiisa ku warinayey akhiruu min dikri haadimi ladaati macaanka adduunyo midka idinka jari doona xasuustiisa badiya uu rasuulku sala allahu caleyh wasalam dhallalaalka adduunyada iyo macaanta adduunyada kan idinka jari doona xasuustiisa badiya uu yihi rasuulku sala allahu caleyh wasalam walidaalika qofku hadduu mowdka halmaamo oo mowdkiiba uu iska moogyahaba iska socdo sidii xoolihii oo kale waxna iska cunayo wax iska cabayo iska jeefanayo oo dhimashadii iyo diyaargarowgii iyo arrimahaas ahmiyadda u taalla oo dhanba uusan u diyaargaroobaynin ama uu iska halmaamay waxaa lagu ciqaabahu yidhi imaamu alghazaali saddex arrimoodaa lagu ciqaabaa qofka mowdka halmaama saddex arrimood ayaa lagu ciqaabaa taswiifu towbati toobadkeenkii inuu dib u dhigo waa lagu ciqaabaa leannahu mowdba qalbigiisa kuma jiro marka muxuu isleeyahy hadduu dembi sameeyo dhib male sanadka soo socdaad ka toobadkeeni dhib ma laha markaad gabowdo markaad gabowdo ayaa wixii khaladaad ahoo aada gashay oo cibaadadii aad dayacday iyo xuquuqdii bani aadamka aad ku tubatay markii aad gabowdo ayaad iska gudi doontaa howlahaas yaa u ballan qaaday isaga berri xataa inuu noolaanayo yaa u ballan qaaday bal markuu gaboobo iska daayo sagaashan iyo siddeetan uu gaaree berri caawa inuu gaarayo yaa u ballan qaaday marka shaydaankaa cayaarsiinaya si uu fursadda uu u halmaansiiyo oo markaa mustaqbalkiisa uu dilo mustaqbalkiisa uu dilo marka waxaa lagu ciqaabi qofka mowdba hadduusan yacni halmaamo oo meydkii uusan xasuusnayn geeridii taswiifu towba ayaa lagu ciqaabaa towbada inuu dib u dhigo leanna muxuu ishordhigay dhowr sano inuu noolaanayo u ishordhigay waxaa kaloo lagu ciqaabaa cadamu lqanaaca cadamu lqanaaca ayaa lagu ciqaabaa oo qofka mowdka halmaamo sidiisaba qanaaco ma lahan wax walba uu helo adduunye ah waa ku yarta adduunyo kastuu helaba baahiyuu ka sii qaadaa adduunye kasta uu helo baahi iyo kuleylu ka sii qaadaa leanna muxuu isleeyahay adduunyadan aada haysato inta sanoo kuu dhiman iyo waxaan uu haysto isku dhufana marka wuxuu leeyahay inta kuu dhiman noloshaadaaba dheerba intana waa kugu yartahayba marka isaga dhan wuxuu ku noolaanaa nolol khayaaliyahoo dhib badan nolol khayaaliyahoo dhib badan ayuu ku wax walba oo la siiyo kuma filla kulaylu ka qaada waxaa kaloo lagu ciqaabaa yuri imaamu alghazali raximah اllahu tacaala alkasal fi اlcibaada inuu cibaadadii uu ka wehsado qofka geerida hadduu halmaamo calaamaadkiisa waxaa lagu yaqaanaa isaga dhan caajis salaadii marka la adimayo marka la aqimayo waa iska hurdahay waa iska hurdayay leannahu muxuu ishordhigay nolol khayaali ah ayuu ishordhigayo wuxuu leeyahay maba dhowaba hawshaada ma dhowo adiga hawshaada geeridaada dadkana iska dhimanaya mooye adiga taadu ma dhowa taada adiga ma dhowa shaydaana marka siraya shaydaana siraya wuxuu leeyahay adiga hawshaadu ma dhowa dadka kale way dadka ciyoon dhimanaya oo la dedejinayo oo la boobsiinayo waa dadka kale ama adiga miya adiga ma dhowa hawshaada marka muxuu samaynaa maba cibaadaysan karaba wuxuu leeyahay hawshaada ma dhow leeyahay ma cibaadaysan karo ma tasbiixsanayo qur-aan akhrisan maayo salaatuleyl uma soo kacayo salaadihii jamaacada ka qayb qaadan maayo wax walboo khayr ahoo loogu yeero caajis iyo culays unbaa ka saaran wax walboo khayr ah oo loogu yeero qofka marka saddexdaas arrimood ayaa lagu ciqaaba waana saddex arrimood oo qofka dilaayo ahoo mustaqbalkiisa dhanba dilaya saddexdaan qofkay ku kulmaan qof dhintay wey qof dhintay wey saddexdan arrimood qofkii ay ku kulmaan kan isaga marka saddexdan cagsigeedana waxaa loogu nicmeeyaa qofkii geerida xasuusteeda badiya saddexdan cagsigeeda ayaa loogu nicmeeyaa oo meesha taswiifu towba kan uu ka yahay tacjiilu towba mar hadduu isleeyahay qofku caawaba ma gaaraysid waxaa laga yaabaa inaadan caawa gaarin caawa markuu gaarana uu leeyahay war waagu amuusan kuu baryin ood geeriyootaa imisa yacni isagoo ku talagelayay caawa inuu gaaro oo isku qalqaalinayay inuu caawa qorshe uu samaysto caawaba aan gaarin imisa marka isagana waxaa lagu karaameeya loogu nicmeeya qofka geerida xasan inuu toobada mar walbaba dedejiyo mar walboo gaf yar uu ka dhacba ilaahay uu tadaruco oo ilaahay uu baryo waa welwelahaya wuxuu isleeyahy caawaba ama wakhtigaayuu caawo wadanba gaaraynin waxaa lagu karaameeyaa alqanaacatu bilqaliil alqanaaca bilqaliil wixii yaroo ilaahay uu siiyo inuu isaga qanacsan yahay leanna wakhti dheer baa isagu isma soo hordhigin wuxuu isagu iska soo hordhigay waa caawa ma gaari doontaaba caawa ma gaari doonta marka wixii la siiyoba waaba ka badan yihiin isaga aragtidiisa wixii la siiyo waa ka badan yihiin oo waxaa weeye wixii yar oo adduunyada ka soo galaba waa isaga qanacsan yahay annashaadu fi lcibaada waxaa kaloo lagu karaameeyaa qofka geerida xasuustiisa badaya firfircooni cibaadadii ilaa caawa maba gaaray siduu isleeyahy amaadan caawa ma gaarin marka mar walbaba dhexduu xiranahay mar walbaba dhexduu xiranhayaah waa dadaalahayaahoo maantao dhan maaragtaahay goormaa qabrigaaga lagu gelin doonaa goormaa sakaraadku kuu iman doonaa uu leeyahayo maantao dhan marka diyaargarowgu ku jira marka qofka geerida xasuustiisa badiya isagana saddexdaas ayaa ilaahay ku karaamaya subxaanahu wa tacaala watnaani laba ruux laa yugasalaani lama dhaqo walaa yusallaa calayhimaa mana lagu tukado laba ruux sharcigu ma qabo in la dhaqo janaaso in lagu tukadana sharcigu ma qabo ashahiidu ruuxii shahiidoobay oo geeriyooday fii macrakati lmushrikiina gaalada dagaalkoodii ruuxii ku shahiidoobay ruuxaas salaatuljanaasana laguma tukado mana la dhaqo leanna waxa weeye isaga dhiiggiisa ka baxay ayaa nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu tilmaamay wuxuu qiyaamaha uu iman isagoo midabkiisu midab dhiig leh haddana caraftiisuna ay ka caraf badan tahay miskiga miskiga isagoo ka caraf badan ayaa dhiiggiisu iman marka muuqaalka dhiiguu ka yahay dhiiggiisaa ugu markhaati kacaya yacnii liiclaa'i kelimati illaahi inuu u geeriyooday oo diinta uu difaacayay dhiiggiisaa la rabaa inuu u markhaati furo marka dhiigga lagama mayrayo lagama dhaqayo janaasana laguma tukanayo sidiisa sidiisaa loo aasay ruuxa shahiidka ah shahiidka marka fii macrakati lmushrikiin ku dhintay yacnii qofkii gaalku uu dilay isagoo dagaal gaalo ku jira hadduu un dagaalkii sababtiisa u dhinto o dhan waa soo gelahay tusaale ahaan gaalaa dilay waa shahiid ama ruux muslima khalad ku dilay gaaluu u malaynayo waa isku khaldanmen laba qofoo muslima wuxuu islahaa ninkani waa safkii gaaladuu ka socday khaladuu u dilay gaaluu u malaynayo ilaa waa muslimkii walaalkiisu isaga dhinac kale la dagaalamayay oo garabka ku hayay waa ku khaldamnay waa shahiid isagana lama dhaqayo lamana mayrayo waxaa kaloo la mida sidaasoo kale shahiid fi lmacraka noqonaya hadduu daabadiisi uu ka dhaco gaarigii uu waday gaarigii uu ka dhacay ama gaarigiiyaa la gadoomaba laakiin waxaa shardiga dagaalkii dhexdiisii intuu socday dagaalkii intuu socday gaarigii markaa uu kula dagaalamayey cadowga gaalada uu kula dagaalamayey gaarigii uu ka dhacay gaarigiiyaa la qallidmay oo la gadoomay waa shahiid lama dhaqayo mana lagu tukanayo janaasadii waxaa kaloo la mid a hadduu hubkiisii uu ku soo laabto xabaddii uu gaalka ku ridayo cadowga ku ridi islahaa cadowgiiu la gafayoo isagii kusoo laabatay xabaddii waa shahiid lama dhaqayo mana lagu tukanayo janaaso marka sababta yacni dagaalka macrakatulmushrikiin qofkii u dhintoo dhan ayaa loola jeedaa keliya masalada khaas kuma ahan qofkii gaalka uu toogtay kaliya khaas kuma ahan waa wixii sababtaasba u dhintoo dhan ayaa shahiid loola jeeda wasiqdu ruuxan marka shahiidka ah sheekhu wuxuu yidhi mana la dhaqo mana lagu tukanayo marka haddii la dhaqo maxay noqon xugun ahaan waa xaaraan sharciga islaamka xaaraanay ku tahay yacni shahiidka loolama jeedo lama dhaqaa la yidhi laakiin waa la iska dhaqi karaahoo dhib male ma loola jeedo waa xaaraan ma la dhaqi karo inuu dhiiggiisa isagoo sidiisa waxaa la dooni inuu beri uu u markhaati furo isagoo udug yacni miski ka caraf badan uu qiyaamaha u iman dhiiggiisu marka xaaraan weeye shahiidka isaga in la mayrabo wasiqdu ruuxa labaad oo isaga aan la dhaqaynin oo janaasana aan lagu tukanaynin wasiqdu dhiciskiiu alladii dhiciskaasoo lam yastahilla aan dhawaaqin saarikhan xaaluu qayliyayo wax sawdahoo wax qaylo ah isagoon samayn uu soo dhashay wax sawda isagoon lahayn de ruuxan marka la leeyahay siqdi marka la leeyahay waxaa loola jeedaa waa idaa lam yabluq sittata ashhur waxaa shardiga siqiidkan la leeyahay oo ma lagu tukanayo mana la mayrayo laleeyahay waxaa shardi ah horta lix bilood inuusan gaarin waa shardi amaa haddii lix bilood uu gaaro oo caruurku lix bilood intuu gaaray uu markaa kabacdi dhashay ama nolol ha ku dhasho ama yuusan nolol ku dhalan ha dhaqdhaqaaq ha sameeyo markuu dhalanayo ama yuusan dhaqdhaqaaq samayn fa huwa kalkabiir wuxuu la mid yahay qof weyn xukunkiisii afartii arrimood oo hadda aanu soo sheegnay ayaa waajib ku noqonaya dad weynuu la mid yahay yacni waxaa loola jeedaa masaladan sheekhu ka hadlayo waa dhicis aan gaarin lix bilood ama lix bilood isagoo gaaray lix bilood hadduu ku dhasho dadka waaweynuu la mid yahay marka dadka waaweyn ayuu la mid yahay afartii arrimood aanu soo sheegnay ayaa waajib ku noqonaya wasiqdu dhiciska aladii siqdigaasoo lam yastahilla aan dhawaaqinoo wax sawda aan lahayn saarikhan xaaluu qayliyayo oo aan dhawaaqinu kaas marka dhiciska noocaas ahoo lixdii bilood ma gaarin bilo ka yaruu ku dhashay isagoo wax calaamad nololah aan lahayn uu iska soo dhacay oo dhashay calaamad nolol male sheekh markuu ku leeyahay lam yastahilla saarikhan yacni ma qayliyin caruurku markay dhalanayaan waa ooyaan markay dhashaan ilmuhu isaga marka ooyintaas kaliya mas'aladu ku shardi ma ahane waxaa loola jeedaa amaaratulxayaat kama muuqan calaamad nolol laguma arkinaa loola jeedaa calaamadda nolosha maxaa ka mid a xataa hadduusan dhawaaqin ama caruurka uusan ooyin dhiciska ah hadduu sameeyo xarakaad lugtaa nuuxsanaysaa la arkay lugtoo nuuxsanaysa ama madaxoo nuuxsanaya ayaa la arkay fahuwa kalkabiiri qof weyn uu la mid yahay markaas qof weyn uu la mid yahay marka qayladan sheekhu uu leeyahay asiqdu aladii lam yastahila saarikhan qaylada shardi maaha waxaa loo jeedaa sheekhu amaaratu lxayaat waa inaysan ka daahirin calaamad nolola haddii calaamad nolola ay ka daahirto waa isagoo lugta nuuxinayoo kale uu dhasho kabacdi ba iska dhinta hadduu rabo lugta asoo nuuxnuuxinaya asoo dibaaxanaya dibaaxaso shamaynayo uu rafanaya meeshii soo dhashay qofkaa weyn ayuu markaas uu la mid noqon haddii marka caruurkii dhiciska ahaa haddii asagoo cad hiliba iska dhashay oo xataa suurad bini aadanba aan loo suuraday madax iyo lugo iyo midna ma yeelan soo cad hilibuu isku soo dhaca wax lagu samaynayo markaa ma jiraan xoogaa layska asturi god yara inta loo qoda layska asturi mooye laa salaadan jirin walaa dhaqidan jirin wax lagu samaynayo ma jiraan wax suurad hadduusan wax suurad madax iyo lugo iyo waxaasoo dhan hadduusan gaarin oo markaas waa layska asturi markaa laakiin suurad bini aadam hadduu leeyahay suurad bini aadam ayuu leeyahay madaxii iyo lugihii iyo wixii waa gaaray xadkii nafta lagu afuufi lahaa waa gaaray laakiin naf ma lahan markuu imanaya afar bilood wuu gaaray afar bilood waa xaddu nafki ruux lugihii iyo madaxii wix waa leeyihiin sidii ku dhashay isagoo wax nafa lahayd laakiin suuraddii ay ka muuqanayso marka maxaa ku waajibaya intii aan salaad ahayn salaatuljanaase intaan ahayn ayaa markaa waajibaya waxa weye waa la dhaqahay waa la karfanina waana layska aasay marka saddexdaasaa ka waajibay wayugasalu lmayitu meydka waa la dhaqaa witran tiro isdheer meydka sida sunnada ah waajibku wuxuu ku dhaqayaa hal mar haddii la maylo hal mar biyaha la kala gaarsiiyo waajibki waa dhacay laakiin sunnaduu ka hadlaa sheekhu sida fiican sida fiicanoo sunnada ah ayuu ka hadlaya sheekhu wayugasalu lmayitu meydka waa la dhaqaa witran tiro isdheer ayaa meydka la dhaqaa saddex goor shan goor toddoba goor tiro uun isdher ee mar walba ula dhaqo wayakuunu waxaana ahaanaya fii awali guslihi dhaqidiisa dhaqidaas bilowgeeda sidrun gob ayaa ay ahaanaya geedka gubka ah geedka gubka ah waxaa weeye xilliyadii hore sidii xilliga saabuunta intuusan soo bixinba booskii saabuuntuu taagnaan jiray wasakhduu aad u zuuliyaa wasakhda ayuu aad u zuuliyaa u baabi'iyaa marka marka ugu horeeya geedkaas gobka ah dhaqidda lagu deri oo la marmarin meydkii dee booskiisii hadda waxaa yimidba saabuun inta layska dhaafo sidrigii ayaad saabuun marmarin wey meydkii saabuuntaasaa kaa kaafinaysa booskii ama shaambo iyo wixii aanad heli karto muraadku waxaa weeye wasakda wax jaraya wax wasakda jaraya la keeno wa fii aakhirihi aakhiri guslihi meydka dhaqidiisa aakhirkiisana marka ugu dambaysa shay una ahaanaya shay shaygaasoo min kaafuurin ee udug ah marka ugu dambaysana waxaa lagu shubahayaa wax carafa oo udginaya meydka dhaqidda ugu dambaysa markii la dhaqayo ayaa wax carafa lagu dirahaya meydka udginayo waxaana mayraya mar walbaba jinsi walba waxaa ku habboon jinsigiisa inuu mayro haddii dumar uu yahay qofka geeriyootay dumara mayraya haddii rag uu yahay qofka meydka geeriyoodana sidaasoo kale ragaa mayraya jinsi iskhilaafsan waxay ismeyri karaan maalan tusaale ahaan haweeneydii hadday dhimato ninkeedii qabi jiray ninkeedii waa mayri karaa way bannaanta inuu maxramkiisii u ahaa cagsigana waa sidaasoo kale ninkiyaa dhintay haweentii uu qabay uu ka geeriyooday waa dhaqi kartaa jinsiyadu saas waa isw hadday isqabeen markii nolosha isfaaruqayeen nikaax hadduu jiray markaas markay dhimanayeen labada qofoo isqaba way ismayri karaan oo ninkiyaa dhintay naagtiisii way dhaqi kartaa cagsigeeda naagtiyaa dhimatay ninku wuu dhaqi karaa labada jinsigo iskhilaafsan wayukafanu meydkii waa la karfaniyaa fii halaaثati ahwaabin saddex maro ayaa meydka lagu karfaniyaa saddexdaas maroo biidin ee cadcad saddexdaas maroo laysa fiiha fii halaaثati ahwaab saddexdaas maro dhexdeeda qamiisun uusan ahayn walaa cimaamana aysan ku jirin ruuxa meydka ah karfanta markii la yidhaha waxaa waajibku ku dhacahayaa hal karfan haddii lagu duuduubo jirkiisa dhan wada asturta oo hal meel jirkiisa aysan ka bannaanayn waajibkii wuu dhacay laakiin sida fiican ee fadliga badan waxaa weeye ninkii ragga ahaa haddii rag uu yahay ruuxa meydka ahee dhintay in saddex maro oo cadcad lagu duuduubo ayaa wanaagsan qamiisna uusan ku jirin cimaamadna uusan ku jirin qamiis haddii loo geliyo ama cimaamad loo xiro maxay noqon ma xaaraama ma karaahiya cimaamadu ma khilaaf alowlaa ma wax iska bannaana maxay noqon ila sheekh hadda wuxuu yihi laysa fiiha qamiis walaa cimaama saddex maro meydka yacni ha lagu duuduubo waa weyn go-yaala cadcad yaana wuxuu yidhi sheekhu qamiis lagu darin cimaamadna yaan loo xirin meydka haddii qamiiskii marka lagu daro cimaamadna loo xiro ruuxii meydka ahaa maxay noqon masaladu masaladu markaa xaaraanna ma aha karaahiyana ma aha laakiin waa khilaaf alowla waa laga habboonyah liannahu nabiga kama sugnaan sala allahu calayh wasalam nabiga axaadiista uu amrayay intii karfan la amrayay iyo isaga nabigeenna sala allahu calayh wasalam karfantii la geliyey saddexdaa mara uunbay ahayd qamiisna kuma jirin nabiga karfantiisii sala allahu calayh wasalam cimaamadna kuma jirin marka mukhaalafada unbaa ku jirta mooye nabiga la khilaafay sala allahu calayh wasalam waa khilaafu alowla wax habboon ma ah nabiga la khilaafay sala allahu calayh wasalam wax wanaagsan ma waa khilaafu alowla laakiin xaaraan ma aha masaladu xaaraan ma gaarayso haweeneyda marka sida fadliga badan haweeney haddii meydku haweeney uu yahay waa in loogu siyaadiyo izaar sida kutubtii hore aanu kusoo mari jirnay maro dhexda loogu xirayo iyo qamiis iyo khimaar shaashka shaash madaxa loogu xirayo iyo saddexdan maro waaweyn oo lagu duubayo intaas ayaa haweeneydana u khayr badan lagu duubay allah subxaana wa tacaala